Dhirtu waa mid faa'iido u leh dadka iyo deegaanka, una baahan in si wadajir ah looga wada shaqeeyo beeristeeda iyo sidoo kale ilaalinteeda. Beerista dhirta waxay sidoo kale kaalin mug leh ka qaadan kartaa isbeddelka cimilada iyo bilicda deegaanka. Qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Dobley ayaan wax ka weydiinay sidee bulshada loogu baraarujin karaa beerista dhirta, waxayna bulshada Soomaaliyeed ugu baaqeen inay ku dadaalaan beerista dhirta si uu u wanaagsanaado bilicda deegaanka, qaybna uga qaadato ka hortagga isbeddelka cimilada.
Dhirta horta waa shay aad iyo aad noogu muhiimsan. Waxaa weeyaan kow horta magaalada dhirta ay ku badan tahay ama beeraha ay ku badan yihiin. Magaalooyin kale way ka bilic wanaagsan tahay, way ka cimilo wanaagsan tahay, wayna ka caafimaad badan tahay. Haddii dhirta aad beertaan ama maxay ahayd geedaha aad beertaan horta bilic ahaan iyo caafimaad ahaan aad baa maxay ahayd ay noo anfacaysaa. Haddii aad dhirta wada jartaan oo geedkii baxaba la jaro oon beera la sameynin waxyaabo badan baa dhalani karo bilic la'aan, dhalani karo een caafimaad darro. Dhirta marka si walbay tahay iyo dhan kastoy tahay waa caafimaad. Marka waxaan idinku baraarujinayaa dhirta in la jarin oo la tallaalo, la tallaalo oo beeraha la badiyo oo geedaha aana la jarin.
Magacayga waa Saahil Xuseen ee oo ku dhaqan deegaanka Dobley. Walahi saaid bay u leedahay faa'iidooyin badan. Ee mar bulshada wax u tareysaa, marna waa bilicda wax u tareysaa. Markii deegaanka waxa ugu tareyso waxaa waaye deegaanka quruxdiisa waxaa wanaagsan dhirta waqti walbaba wadooyinka ee meelaha macquulka ah indhaha ay qabanayaan in lagu beero ayaan ku baraarujin lahaa. Ee midda kale marna waad ugaarsanaysaa, marna qabow baad ka raadinaysaa, marna bilic baad ka raadinaysaa. Mar waxaa jirta adoo meel iska socoto iska hergalayso iska irinayso qorrax xum ay jirto. Marka waxaa wanaagsan in laga fikiro oo laga lagu dadaalo bilicda deegaanka ay u leedahay een dhirta. Waxaan ku baraarujinayaa waqti walbo bulshada ku dhaqan Dobley inay ka hawo arrintaas ay ka fariisan ee u hawlgalaan ay ku dadaalaan siday bilicda magaalada ay ugu dadaali lahaayeen.
Beerista dhirta waxay sabab u noqon kartaa in laga dareemo saxansaxo udgoon oo caafimaad leh, waxayna lagama maarmaan u tahay dhammaan jiritaanka noolaha oo siyaabo kala duwan ugu wada tiirsan.